bulshadaan ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxa ay si cada uga horyimaadeen dhaqangalka mashruuca canshuuraha cusub ee dowladda federaalk ay doonayso inay ku soo rogto bulshada magaalada muqdisho waxaana dowladda federaalk isku dayeysaa in arrintan si xeeladaysan ay ugu dhagarto bulshada ku nool magaalada muqdisho islamarkaana ay tilmaantay in lacagahani ay ka rabto ganacsatada oo keliya balse waxaa dhagartani fahmay oo ku baraarugay ganacsatada waxaana ay sheegeen inay ka soo horjeedaan bixinta canshuuraadkan cusub ee dowladda federaalk ay ku soo rogtay ganacsatada iyagoona arrintan ku tilmaamay dhibaato adag oo soo wajahday bulshada ku nool gobolka banaadir waxayna hadalkooda sii raaciyeen taniyo intii uu qabtay hogaanka dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ay bulshada ku dhaqan caasimada wajahayaan dhibaatooyin kala duwan shacabka soomaalida ayagaa shiid wadanka ka jiro shaqola'aana ka jirto wasaaradda dowladda oo shaqa maanta shacabka soomaalida shaqa u heysa ma jirto inta la doorto xasan sheekh sowima ilaa hadda shaqa ma taal marka in lagu mashquulo sintiyaasha shacabka leh maalin walba sintiyaasha xaafadaasee wax loogu qaadaa degadasee wax loogu qaadaa ganacsatad dhinac cabanayso aad iyo aada dhibaato ugu qabnaa waxaa saameeya sababtoo dhaqaalo ku sabab qofkii maanta shan doolar soo helo laga yaabo maanta soo helo oo lacag ka sii goodo isaga meenas ku taa macnaha waa qof inuu awnaysa awoodan laga yaabo dad masaakiina iska jira qof shacab waxaan ii sheegayaa indhaha istirina waxa loo socdo waa shacab ma ahan qof bini'aadin kale oo loo socdo ma jiro ganacsatadan addoo rabo inuu lacagta bixiyo awalka horeba waa laga qaadi jiray si dadbanaa looga qaadi jiray laakiinse hadda waxaa loo soo dhigta waxay taha lacagta waa shacabka xirnaanshaha bakaaro markaa ka hadalno bakaaro waa suuqa ugu weyn haddee xirnaata waxay noqonaysaa malaayiin qof inay dhimato waayo boqolaal qof aa maanta u shaqa tagto oo ka soo arsaaqato arsaaqad ka raadiso hooyooyin badan iyo aabbayaal badan ayaa dabkooda damaayo haddee dabka damana dee dowlad ma jiri doonto dowladda federaalka dhibaatada ay ku hayso bulshada ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxa ay noqonaysaa mid marba marka ka dambaysa isa sii taraysa waxaana arrintan canshuuraha cusub ee dowladda federaalk ay ku soo ragtay ganacsatada iyo shacabka magaalada muqdisho ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinkii dhulboobka dhaca iyo dilalka dowladda federaalk ay ku haysay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho